runtii waxaan kaloo wasaaradda cadaaladda ee iclaaminaysaa roobdoon insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo inuu ka dhaco muxuu ahaa puntland oo dhan sidii horey baan u sameynay cid loo noqdaan ilaahay ahayn ma jirto la weydiisto raxmaddiisa inaan ilaahay u laabanno u toobadkeenno raxmaddiisana aan weydiisanno aan jecelna inaan ku aadino maalinta isniinta soo socota insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo taariikhda ay tahay muxuu ahaa bishan april isniinta soo socota shan labaatanka bisha wey taarikhda waa shan labaatanka bisha april hadduu ilaha yidhahdo bishaan aan ku jirno waa isniinta dambe maanta waa talaado marka waa isniinta dambe insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan ka codsanaynaa muxuu ahaa guddoomiyaasha degmooyinka inay hawshaa nagala qayb qaataan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada ayada sidoo kale iclaanka inay bixiso ardaydeeda ay soo fasaxaan dee sidii sunnada ahaan jirtay in lasoo soomo marka insha allah abdullahi waxaan ka rajaynaynaa dadka in si fiican looga qayb qaato iclaankaa sayto oo si fiican loo soo ajiibo degmooyinka oo dhan iyo meel walbana ay ka wada dhacaan baan rajeynayna dal iyo dibad iyo baadiyo meel walba insha allah dula laga soo duceeyo ee dadkaa walaalaheena aan u gurmano ilaahayna aan barino intaas ayaan igula dardaarmayna wajazaakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu